ugu yaraan koob iyo toban qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaallo xooggan oo saaka iyo galabtaba ku dhex maray deegaanka namber konton ee gobolka shabeellada hoose ciidamo iska soo horjeedoo daacad u ah dowladda soomaaliya dagaalkan ayaa waxa uu dhex maray maleeshiya daacad u ah guddoomiyaha deegaanka lamber konton ee maamulka gobolka shabeellada hoose iyo ciidamada milatariga dowladda soomaaliya wariyahayaga maxamed colaad xasan oo jooga washington ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir nuur waa cabdulqaadir maxamed nuur cd wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalkan
runtii dagaaladaasi way jiraan oo hadda maxaan ku irahdaa daryinkii aan maqlayaa afgooy ayaan joognaa kulletaba dabeesha maxaan ku irahdaa dhinacaan hub kusoo qaadaysaa macnaha xilli roobaada lagu jiraa seeraa jirta saakay waa berigii ayaa maxaan ku irahdaa ciidamada kulli gaaska labiiy tobnaad iyo guutada maxaan ku irahdaa waxaan filayaa saddexaad iyo kuwa u wata jenaraal kafow iyo saraakiil kale ayaa maxaan ku yirahdaa runtii deegaanka lamber conton uu guddoomiyaha ka yahay cabdullaahi waafow runtii ayaa halkaas maxaan ku irahda oo ciidamada maxaan ku irahda deegaanka ay joogeen ayaga halkaas ayaa maxaan ku irahdaa dagaal uu ka dhacay khasaare dhimasho iyo dhaawacna meesha waa ka dhacay imisaa ku dhimatay ha dhimashii dhaawac waa jiraa kolletaba tirada hadda aan anagu hayno tiro suga ma hayno laakiin kow iyo toban inay ku dhimato labada dhinaca jenaraal kafow hade anagu ka maamul gobol ahaan de war kama haynin nooma sheegin operationkaas way jirtay oo cabashooyin oo laga cabanayo jidadkii iyo guurha kaba ciidankii laga soo qaaday oo ilaa iyo leega laga soo qaaday walaweyn laga soo qaaday ilaa warbaxanitic siile afgooye dhulkaa laga soo qaaday oo operation inuu jiro ilaa baraawo waa jira ilaa qoryoole ilaa iyo buulumareer oo nimanka khawaarijta argagixisada loogu saaraya shabaab iyoiyo alqaacida marka dee kuleytaba hadee arrina si kedisa ku dhacday waayo si sudfaa ku dhacday kut sudfay ku dhacday macnaha arrin ku talagal ma lahayn hataa anagu kamur haynin ciidanka habeenkii ayuu baxay kuleytaba arrintaas khasaaradaas waa dhacday waa kuleytaba maxaan ku radaa ciidamada dawladda iyo maamulka maxaan ku radaa dawladda ayaa ayaa halkaas maxaan ku radaa runtii khasaare soo kala gaaray waxaa dagaalamaya ma ciidamo dowladda soomaaliya ka wada tirsan baa mise maleeshiya beeleedyo qaab beeleed u abaabulan waa arrin salka ku haysa colaadihii gobolka kulley tabada dhadhan xun bay bixinaysaa ma jeclay haddii inaan ka hor dhaco laakiin waxaan leeyahay maxaan ku yihahdaa ciidanka maxaan ku yihahda lamber konton joogay waa maxaan ku yihahdaa ciidan deegaan ama mali maxaan ku yihahdaa maleeshiyada maxaan ku yihahdaa runtii deegaankaas oo maadaama gobolka booliis iyo nabasugid ayna joogin oo maamuladao dhan waxaa la samaystay ciidamo deegaan macnaha oo nabadgelyada ilaaliya marka maamulada ilaaliya iyo shacabkaba marka dee ciidankaas hadda qorshe waxaan wadnay oo aan ka wada hadalnay hataa madaxda qaranka madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo kangaashaandhigga in xero loo sameeyo la aruuriyo oo booliis ahaan loo xareeyo runtii madaxweynahan wuxuu u xilsaaray macnaha abaandulaha ciidanka xoogga dalsa jenaraal cabdirasaaq marka waxaan u gartay maleeshiyaadkii lamber konton ku sugnaa ood ii sheegtay in maamulka degmada lamber konton uu leeyahay ay ciidamo dowladda soomaaliya ka socdo oo jenaraalka aad sheegto oo wato ay duulahan ku qaadeen howlgal aan la ogeysin maamulka gobolka saasaan u gartay annaga war iyo wacaal uma hayno warna kama hayno nalama soo ogeysiin gobolkana waa ku dhex sugneen aniga maxaan ku irahdaa shalay iyo darraadi beryaan o dhan waxaan joogay shalambood iyo janaal iyo dhulkaan ilaa iyo maxaan ku irahdaa ceelwareegow iyo lamber conton iyo beri riaawdheegle kormeeran aan ku jiro oo ahayd in wargelin macnaha shacabka inaan ku wargelin operation inuu jiro oo lagu xureynayo deegaanada kale oo maxaa gacanteen aan ku jirin oo nimanka khawaarij argagixisada ay haystaan in maxaan ku irahdaa laga soo jignaado inaan lagu dhawaan iyo in ciidamada qor qoryaha haysta maleeshiyaadka in la xareeyo oo maxaan ku irahda isugu yimaadaan oo oo trikoob inay soo sameeyaan oo liisaski inay soo gudbaan oo ciidamadii lasoo trikoobo xeradii meesha laga dhigi lahay wadatashan ku jirna macnaha in ciidankaas horsoo qaado hadday muqdishoaad lagu soo shubo hadday xero gudaha laga sameynayo gobolka lagu soo shubo marka arrintaasaan ku mashquulsanaa laftigeyga waxbana looma sheegin runtii wax aan war ka haya haba yaraatee ma jirin ma ciidankoo socda ayaa maxaan ku irahdaa xabad lagu bilaabay ma ciidanka laftigiisa ku talagal weerar meesha uu qaaday hadee gobolkan wuxuu ka soo baxay dagaal dagaal beeleedyo laba beelood ayaa ku dagaalamay runtii dhowr bilood ka hor wixiina hadee hadda ay cusub yihiin waxaa kalifay dagaalkaasna insha allahu tacaala guddigan u saarnay maamulka gobolka waa baaraynaa hadee ciddii qalad kalena waa sheegi doonaa insha allah guddoomiye hadalkaagii waxaa ku jiray in daryanka madaafiicda iyo rasaasta aad ka maqlaysaan degmada afgooyo aad joogto lamber kontonna ay idiin jirto ilaa soddon kilomitr marka dagaalkaa xoogga badan ee dhacaya ma dagaal maleeshiya beeleed iyo dowladda ciidamadeeda u dhexeeya mise dagaal laba ciidan oo dowladda wada taabacsan u dhexeeya hadee maleeshiya beeneed ama ciidanka deegaanka laftigooda waxay uhabaysan yihiin sida qaab maxaan ku dhaha ciidamada dawladda ciidanka dawladda macnaha dadkii laga dhigi rabi waaye sababtoo ah beenihii ay ka dhashay ama deegaankaas dadkii deganaa ayaa hubeeyey hadba ciidamada dawladda hubkaay haystaan waxaa madaafiicda goobtii aanan ahayn intii kalena u dhamaystirayeen small armiga macnaha ilaa afartan konton kilomitr baa laga maqlaya ama lixdan kilomitr daryanka baasuukiyaasha iyo maxaan ku rahda r b g ga qoriga la yidhaahdo ciidan magac dawlo wata ama dawlad maxaan ku rahda soo qubaysay qalabkii o dhan waa u dhanyahay hubkay tuuraad waxaa laga maqli karaa ilaa iyo intaasoo kilomitr si kooban dagaaladan hadda socdaahi ma waxay salka ku hayaan colaadadii gobolka ka jirtay ee beelaha gobolka u dhexaysay mise waa wax ka duwan oo weli aadan xaqiiqdeeda hayn
hadda ma garanayno runtii de waxa socda waa ciidan dawladeed iyo janano iyo saraakiil iyo corneela socda xaggana waa maamulkii dawladda guddoomiyihii degmada maxaan ku rahda la raaxoole lambar konton oo dawladdu soo magacaawday iyo maamulkiisa iyo ciidankaas meesha waa lagu ogaayo meesha maxaan ku yidhahdaa runtii wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha jaamac oday ayaa maxaan ku rahdaa dib heshiisiinta hogaaminayay labada beelood markii conflict uu ka dhacay dagaalkan dagaalkii ka horreeyay mori iyo lambar konton ka dhacay iyo lambar lixdan iyo bushka
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur cidi oo khadka taleefonka ee gobolkaasi ugu warramayay wariyahayaga maxamed colaad xasan halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington